bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanta faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaha miinamayda aada warsan qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaaha yara intuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mid e id aada warsan oya ogaati aruurinyaa kusoo bada dadweynaga intiya korortay kalsoonida hogaaminta madawynaga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya qaar ku mid ee dadka hoogsatada iyo weliba daraawalada moojabajaajada oyo abasho iyo kumuuja burburka qaar ku mid ee jidadka magaalada baydhabo hile daga guda jara hili roobada ganacsatada ruugan koonfur galbeed oyo su-aalo iyo ku sheenan qaabka shirkada daabshiila iyo maalgalladaas deegaanada soomaaliya koo ku mid ee muuragashiimeedka kayaala magaalada baydhabo abasha kuweerahayta ciidamada dowladda soomaaliya oo saado ilaa dhaafay howlgala iyo kusuubiyan inta iskiiraasa deegaanka helgan iyo weliba degmada buulaburda gobolka hiiraana maamulka jubbaland oo uu soo gadaday diyaaradda kaas ee akhbaaraadka binaanka raadiyaha warsana sinhaytana akhyaaray hamiignimadan walibaa ku mid e dowladda ruushka oya nweerti danjirisha iiraan oo fidhishaya haaye moskowa iyo weliba tiradii dadkii ka amuuday rabshadooga iraaqa oya kor yaan sii korrahayta
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaareya hamiignimaya bahayto sabta axadnaya hawooyda hayta taariikhdana yeedeeta shanta bili tumunaad ee aktoobar sanadka labada kun iyo toban sagaalka hanasey waliba ayo hayana qodobadii warakaana hamiignima hatina ka dhowaada sogii oo faahfaahsana akhyaaray ka bilaawno sidiisin warkaba ka dheegasana idaacadda warsan iyo weliba iyo ogaatay aruurinya soo baday intiya sii korartay kalsoonida hogaaminta ama hogaamiyaha madawynaga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waryaagan al ustaad mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo faahfaahintu nin haya barnaamijka bandhiga warsan oo baahiyey warbixin ku hadalaasa tobankii bilood ee lahaa dhaafay qodobadii qorshe siyaasadeedkii madaxweyne cabdicasiis maxamed lafta gareen uuse ka ballan qaadiy mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya hortiyo markii yuusuf alaayi roorowka xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka koonfur galbeed waraageen qubsoomi yaa markii la furay khadka teleefoonka dadweynadii ku aragtay dhiibidi mayba intio badan hajeediyanni haano ku mid ee qorshe siyaasadeedkii madaweyneh usufuli welina an hersanyin waana landeerna wakhti la dhaliilo koro waanu haano ku mid ee aragtida dadkii ku dhiibidi dhagaystayaalkii ha ku qiib galay khadka teleefoonka barnaamijkii bandhiga warsan sidii aragtidiio hayti eediyadan mahadsanta barnaamijka bandhiga warsan yaa ka guda jarna qodobka miiska saaran horan gudgal magaaga imailada ku hadalo hayd haye qodobka horta madaxweynaha dadaalay imayla raadis horta waktigana horta hasil ma dirne qodobadana horta waa ku bilaabay wardalaba dawladii hore mayna raaisu consulate mayna raaisu dawlada federal consulate badalale fiyo fududaay mayna raaisu aanor iyo saliid iyo janaal iyo bariiga kulkaadon dadaal badan kusu soo biyo laga qobay sax
marka jiyada ugu dhegatay amada wada ilaahay riyaal mana jeedi dadlaga xildhibaanadana musida daganka dartay hadee
markuun beela caalamkii dowladda federaalka aragtida shacabka koonfur galbeeda matalaayana oobu ballanqaadkii geybugusan ku dhaba ii korna ma in la horseeday ballanqaadkaasan suubi len awooda leya mhm markuun taladii matiira ahoo marba talaadii baarlamaanka baha kala nagaday doorasho ini la galo buu isuu ku dhaadhici suubiyay markuun saasalka wadoy lata
maya suubiyeen maadaama uusan aamusle mayla raagisu isumeel oo talgaadayka sheegay nimayow meel ka safseedi waa ka safseedi aragtida waajka haddana dhanba odashiinka naga loo saan waa mahadayna madaxweynaha mudane madaxweynaha cabdiasiis asan qabta jiran ee qof siyaasadeedka usafaafakay horta mayla raagisu walma kuqowdi walama kuqowna taasna weliba kutasaasantii qof oo yani maaquuday waxa garaday oo mayla raagisu waa ka bedelsaday qofka oo maydheerayso madaxda eena maydheerayso gaadiga eena haddii qof siyaasiyay maydheerayso horlima ka bilaawo qofka maydheerayso wala sharfiirsade marka madaxweynaha ilaha damiinaha jaanikiisu warku qowda ulibiye barokadki miinaha nidaamka in marafada miinaha walaasi balan qaadi inxaadka guda jira marka taasna maydheerayso nayna ka taagersana taaseen haddii maydheerayso horta walasi balan qaadi jiris miinaanka mee madaxweynaha hibireha tiibureen ee weliba nakadsaday dadweynaha iyo dowladda madaxweynaha isla wada shaqeeya xalig wadaag ma haadan marka dowladana weliba lanka baahanya antii awoodlahaa ugudafe oo eh astaan laka kasaw maamul wanaagsan madaxweynaha koonfur galbeed fatutumun biloo dhaamaynanahay hal biloo meebijar kase haye dadasay hal biloo marka dhalade hal bilna maynanahay sugaa naaflaylinuujiye haye
marka qodobadii oo siyadii falakuso maylaraay oo qudbadiiska jarti maylaraay yanka ciidanka ciidanka tilay tababarlan fulyahoy degmooyinkii iyo jidadkeeda macnaha waa isku fura doona haddii ilaahay rabaa maay ciidan oo la tababari tuman bilood intii ha ku bahan hoolmagobadu korana ciidan horta lix biloodba la tababaray ciidanka gudaasheeda aqal sheegay lix bilood tababashay markaasa afar bilood atabana maynagadaasee maylaraay saaladiis walaaheeda doobka haye
banqabadka lamaan baarlamaanka oo ballanqaadka haysay ballanqaadka midka wiilkan wata oo kuwiil leedahay dastuurka koonfur galbeed haye
dastuurka koonfur galbeeda may dhigay baarlamaanka in macnaha oo xilligaas oo bulajeeda leedahay baarlamaan cusub la aqbalow haye dastuurka koonfur galbeed akhrideeda
aa may dhikay wisi ini baarlamaanka la shaldira aan ballanqaad madaxweyne laka ogolaado baarlamaanka dastuurka murdilay mudadii la gehelay oo la dheeri baarlamaanka madaxweynihii oo baarlamaanka kuwiinay bamaynaraay mudadiis marka dhamaatay doorashadeedii aragtida dhegaystayaalka inkasta oo jareen ahaan oo dhaliil qaba faadumo faadumo xasan ibraahim tawfiiq hadhawow barnaamijka horan gudugal haye dhaliil iyo amaan mayrigeedgiin kuimiye olshayaha ka jara ho markun faylahaantaada sheegdi waaba jartee markun he dhaliil baaba ee qodobadiiisa sheegi maayo walma kuma bilaawne dhaqaalihii ma kobciine jirteedii ma furne goboleedii lahay sidii berjo may xureyne tuman bilood ma weynaga tana isku baal dhawaayeen waana may baaqan garaawena madaweynaga iyo waktigu isuroogo inin hayna muddo la eran karo guulaysidii ama guul darooysidii ilow muddada isuroogi iyo walqabadiyey ya ee too isla jin ee maybana la eran kore walna fuliy walna ma fuliyna berjowna an dhimayiin mudaxileedii intuun ku hersanna sidiioo qabeen dadka aragtidii oo mayba sheegeenna ini warbadan og ku dheer qorshe siyaasadeedkii usa ballanqaadi goboda koro halo asalaamu calaykum walaal magaaga imeelahda ku hadalo hayd haye fikirkaa ku dhiibaba barnaamijka geeka haye haye qodobada oo usugeeki tartamaaya bandhigi ha haye aylakuurnaeletaa kabaalkaal ku dhaafoy
madaxweynaha cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareenkooda badana wada ilaahay way ku suganaysi xukuumadda jaba shaqada aan fudul tahay runtii roob adalan ka walaneemahayna inaad herto maasha allah walbada wada horar u socon keliya wayna waydi baha in baarlamaankii shalay meela raaiso lagu balan qaaday in hal mar iyo xukuumadda isla dhigayaan oo geeka la leeray doorashada galaatan waxkana weliba xitaa waqtamayahay alaanka dare waqtamayahay tagmay bamaatiyaase inii hogaaminta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kolkiiba kasbatay shacbiyadda kakalson waana la dhiisan walgubadii taasoo ka ogaatay idaacadda warsan ku qaybgalka bulshada aragtidiyo ee ku qaybgalay qadka telefoonka barnaamijka bandhiga warsan eediyeeda mahadsinta al-ustaad mukhtaar sheekh aadan dalmara qaar ku mid ah dadka hoogsatada iyo weliba daraawalada mootabajaajyada weliba cabasho kumuujena burburka qaar ku mid ah jidadka magaalada baydhaba ilalaka guda jara hilroobaada maxmed nuur maxamed cabdulaahi iyo faahfaahinta warkuninhaya wakhtigili ku guda jiriya hilroobaad deer ee waana kuubadkii guud ahaan dalka laakiin magaalada baydhowya ku mid ee miilo roobabka bilaawka deerta ee kugubdii eed iyo eed iyo dadkan suuda anqanti roobka bilowda maadaama maalmoogan kadi dambeeyeen kuleel doran deegaanka ka jiri roobabkii bilaawka deerta gubdeen weliba iyo biyo dheesiyeen jidadka gaar ee magaalada baydhowyo gaar ahaan weliba la aragaayay jidadka burburka kumuugada ee baabuurta leh iniyo bii fadheedan taas oo aafimaad ahaan iyo iska socodka dadka iyo gaadiidkaba dhibaato ka-ee haddaba inkastoo roobab zaa'idan quban weliba marba marka kala abashaha kuweerahayta qaar ku mid e hoogsatada sadahaanga kahamaadhidowga gaarga-anka gaaridameerka iyo haanga widaayana bajaadayda iyo onanka awaadayan jidadka burbursan iyo bii fadheedan idaacadda warsane magaalada tambaydhoba iyo qaar ku mid e dadka abashada kamuujiyan wadooyinkaas burbursan iyo biyo fadheedan makrofanka dhadhahagaadi weliban iyo ka hadaleen arrintaasay
jidkan eeda dhableenkagaba ilaa daaney isgooska nomayl araajisa jaadka ilaa abdalla derow taaladii abdalla derow luqusadaw eeda ariiringey suubis iyo mayl araajise hellaga roobad mayl araajise biyo buisime lang oo hata mayl araajise suubiyo haayana marle laakiin eeda anka baahanyi dadka ariiriya ka qaban eeda boorbaleen kuteeganyi roonayti ariiri lahayti maya dhabkan hata kuteegan mukuteeganayn laakiin xariiriga hobla kubiyo mayl araajise waana gododkii walaang la buuhiyey jidkan eedaan faylaada fadi haddiiba sida ay mayl araajise horlay umumaado hay burbursanaay burbursanaanta la eebtisaayti mooshiyin iyo ariiriga lay mooshiyi mayl araajise dhiiga baka darsidi haanoe roobe hoba tafagaan meelishan raabo marle bajaad iyo gaardamari gaargaag walaa dhamgajta surume lankii oo injeeda mayl araajise daanay sheele injeeda ya mayl araajise lamasaaskeeda socodka qaadaas meel iskumuda online lugtiise saasa aawudee mayl araaj aqabadan ani jidkan walahi saab yar bajaadleha magaayna idriiskeero eedana lere bajaajada hadoon ka shaqaysadayna suugaraabaa nool maalmeedkan ka dibirahayna wadadan yaan roobrooba la galay wadooyinkasii hordhaamay hadda dhiiga la galay dareerkan hataa dad dhiigada bajaada dhibaasa taaso an horta siday dhama lama xaafada ka shaqaysadee xaafada buulijimaa oona degana iyo onadka ka shaqaysadee lamadaas xaafadoodna xaafadoonkuhun hadda baydhow yeer dhiigada iyo jid xumaantaba ku jar shiida leyn shiida badana leyn buulijimaa siiba doranta xaafado kale ku doranta jiida letano saasay tadan dhiiganiin ka darsantay boholna ka taala buulijimaa buuntanan saarnayn maamulka koonfur galbeed iyo ku codsadeen in la dhisa jidadkan se burburka dhibaatadiis meelin kubata lamas siyaababa mayl araajise dada kahayta too ariiriyu jidka baa yar toona hilliga roobkaatan mayl araajise dhiigadiisba teegan lamadaasba mayl araaj siyaaba haaysa sakaabla lin shal mayl araaw malle mayl araajise jidka ariiriyu mayl araaj meel dheeraa lahasurumey mayl araajise walaa garabkana kadaldale meela gaariga linka jeeye boorbaleenshi isku badan ini maylaraa jidka waana la suubiyo afyey liwiinayo maylaraajse waana la daaytaro eedanka baan eeda dhabniinka eta maylaraajse eedi eeda dhabniinka eta banaanka gaariga liinka daldalawaay tumankii shamindee garabka yaka qaadas meel maylaraajse labaatan maylaraaj mitir higaasku ee maylaraaj gaaranka jeehay saas aawidiye maylaraajse way fadaana jidkan dhibaatadan maamulka ki degmaada iyo ki gobolhaada iyo dawladda koonfur galbeedba mayanka baagaan ini jidkan sadhaqse warlinku qabdo ariirigan lukubi waana la daayataro anka baagaan sadhaqse ini maylaraajso maadada kood horta afjay ini ligwiinay lukubi maylara ariirigan lukubi hegaasyo jidkooba injegoon maylaraaj sidi lakadaayataro lakatalagala taasaa odsadaan walaalow dhallinyarada bajaadlayti baawarlayt iskaashadano iyo hool minaayoona wala isku kuusano dawladdana garabsi saasa lakugubaa kores lahaa haa maamulka armo baydhowwe jidadshee burburka kamuugada weliba haarano ilaa iyo muddo teeganaada doonaan abashada lakamuujiyow sababtoo eh lang hilwiiniska saariya walkaqobadka wadooyinka burbursan weli may ku helna hogaamiyaalka maamulka eedyada maasanta maxamed nuur maxamed cabdulaahi dhinaga kalena akhyaaray diyaaradii inka horeeytay oo yowgaaldhanga maamul goboleed iyo weliba markii inka horeeytay sugarday maamulka jubbaland taaseytii ona duulimaadyadii inka horeeytay saakuqaaday nairobi iyo kismaanya waanu soon qaaday wafda heer caalami e iyo weliba siyaasiyiin soomaali e wafdigan diyaaradaha qaadaya weliba ku mid e wafdigii inka horeeye ee ku qayb galahaya munaasabadda aleemasaarka ee madawiinaga jubbaland iyo hogaamiyaayaga madawiineyaalkii hore ee galmudug iyo weliba koonfur galbeeda tilaabadan jubbaland yo sheegdi inayaha ka gadati diyaarad iyo weliba yaqooyase kureed markay khilaaf hoogan hadhaha gale dowladda dhexe iyo weliba maamulka jubbaland akhyaaray dhinaga iyo weliba magaalada baydhabo hangnaganok oo ku mid muuragashiimeedka kayaala magaalada baydhaba iyo abashaa kuweeraayta cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo faahfaahinta warkunninhaya kaamka wardiin latow wayba ku mid ayaa xerooyinka barakacyaalka ee kayaalan duleedka magaalada baydhabo waybana ka noolahaana ku badan boqol soddoiy shan qoys oon badan balaan iyo carruur muddo saddex sana ayaa meelashay deegan ahaan indegnin qoysaskan mukhtaar maxamed abuukar wayba ku mid aya dadka ka nool kaamka ya ku hadalay baahida usiishaanta ini idaacadda warsan kooye may faday oo inta handeerey walaalahay handeerey kaamkaas inay ulayaskul ku dhagaaji walibaydhow bataala oo hatageeka laka qiibsadahay ini ununa ninku gumaadna yaa doonahayna ini oonahey ulayskuuna saaran umatun ilaahay una kunagani ee maamul kunagani ini oonahey eebtoona noo didiyo fadaan ee saasaasiyan ku odsadaan sadexsana sanadkana roobkana sidan ee dhisanyi bukeeri bi ama hadeerna ilaa saddex roob yadegna ba'a malka haysada musqul malka haysada walka rafaasanyi meeli hataa oo wafki nijaastasay meel isku kushima malaa balaantii hamiinkii magee meel surinto waaysanta musqul malaa se kadhiidi ilaa sidi roob musqul laang bii laang baadlaang ma roogi kor melegi una ma'naha beeroo falada fanina fashilagna beri un wal unweedna waysagna meel boolayna noo haysado waysagna xasan ibraahim isaaq waa horjoogaga kaamka wardiin latow waybana ku hadlay qoysaska ka nool u socona baaqandiri maamulka koonfur galbeed iyo hay-ado samafalka in iyo gargaar deg deg ah la deeraan ani ana sadexsanna degena madnay bekeri bi anka halna musqulang i musqulang i waa barishlang i bilang i baadlang i ya ihaayta umateedahay mee degan oo sadexsana saadan deersanta dhinyaaje barya ursiyen laka dhiibohay walay godob ee sababtee ka wareeri dowlada koonfur galbeed ilaa madaxweyneyaalka wasiiriyaalka baarlaamaha degenyey madaxweynagan dhiiri ani ona wala ninku qobada ya fadaana musumiintas meel degan dhiiglawkan an oo anasi gold fashion biyo hayta ani onay ligeysi muslimiinta sodnasa soora ya jarta ani onay dhabku sugay umataas lagu deji masaakintaas ogoonleyta aruurta degan odayaashana degan bowl isodan ishan goos segadi makahaln sinyeer kahalni sinyeer kahalni musqul afarabimodo kahalni dhabta kalmad ma arn qayladhaanha kuweerahayta dadka barakacyaalka ee ka nool xerooyinka barakacyaalka ee baydhabo yo kooyahayta xilli magaalada baydhabo iyo ka yaalan saddex boqol sagaaliyo kow xero barakacyaal haanase oo qoysaska ka nool iyo haysata dhibaato isla wararka magaalada baydhabo yaa ka guda jarna ee akhyaaraya ganacsatada ruugan koonfur galbeed iyo weliba su-aaliyo kusheenana qaabka shirkada daabshiil iyo maalgaladaasa deegaanada soomaaliya shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo faahfaahinta warkungning hayta shirkada dahabshiild ayaa sida aan ka warqabno dhowaantan xarigga ka jartay dhismo cusub oo ay leedahay dahabshiil group waxaana xarigga ka jaray madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareena hayeeshee madashii daafurka ayaa ganacsato ka hadashay oo markii ay ka sheekaynayeen dhismaha cusub soo hadal qaaday waxqabadka daabshiil iyo kaalinta ay ku leedahay hanaanka ganacsiga iyo maalgelinta ayaa qaarkood ka muujiyay dhaliilo laba qaybood oo kale ah cadadda lacagta maalgashiga oo xadidan oo qofkii u baahan deen tirada lacagta uu qaadan karo oo ka badnayn boqol kun oo dollarka maraykanka iyo dheef kororka oo aad u badan oo gaaraya boqolkiiba toban iyo in ka badan sida uu ku yiri xafladda yuusuf maxamed khayr guurow oo ah xildhibaan hore haddana ah ganacsade dhanka hoteelada islamarkaadna ah maamulaha bayer muniqa
waa sida la sheegay hoogaa in la fumiyo anigu intaan ogahay lacag boqol kun ka badan maanaha mentally hoogaa ma waxaan u malaynayaa in dhaqaalayaradu wadanka miya oo ama kala daadsanaanta aaminaanta oo wadanka aan weli uruursanay miya ma aqaan meeshan hoogaa waxbaan ka dabanaynaa oo lacagta weli dadka lagu maalgeliyo aad bay u yartaa inta loo qaado waa mida kale adduunyadu anigu meelaha dadka horaa soo wareegaan ku jiraa percentage-ka horaa waxaad moodaa inuu sare jiro aniga lacag waqti ilaa laba sano oo kale wax qaatay boqolkii sideed iyo toban baa lagu dhintay horaa waxaad moodaa qiimahaas inuu sareeyo oo bengiyada maalgelinta sameeya adduunyada boqolkii shan wax yidhaahda u badan oo la isticmaalaa haddii aan ahayn lacag waktigeeda ugudeeda fara badanoo xilliga haddaan ahayn waktigiiba kooban barsanteeso weli sareeyay inkastoo ay jiraan tiro badan oo bulshada baydhabo ku nool oo u shaqeeya dahabshiil ayaa haddana dhanka shaqaalaysiinta la sheegaa inay ku eg tahay shaqooyinka hoose oo aan dhaafsiisanayn waxyada oo iyagaba tiradooda yar tahay iyo kaalinta hantida dahabshiil group keliya tahay mid ay leeyihiin ganacsato deegaanka u dhalatay oo saami ku leh dahabshiil oo ay dhaqaalahooda keliya ku celceliyaan gudaha koonfur galbeed oo aysan jirin lacag ka timaada xarunta dhexe ee dahabshiil group taasi oo xadiday xeerka maalgelinta dahabshiil ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya marka loo eego gobolada kale ee ku dhow xarunta dahabshiil sida mar kale uu sheegayo ganacsada yuusuf maxamed khayr guurowa in lacagta iyadoo wax lagu maalgeliyo ee koonfur galbeed rumaynta ay meesha dhigteen ay yihiin ee aan habshiin lacagteeda aan mudaafacdaas aan weli soo gaarin sida u badan koonfur galbeed oo ay meelaha ku cecistaan oo lacagtooda intaan soo gaarin lacagtii boqolkan gaarayso wax loo wareegiyo xamar iyo hargeysi xagaafa oo maal ugu barin koonfur galbeed oo intooda un isku celceliyo taas waxaan hodsanaynaa lacagta ay leedahay raasimaalka daabshiin inay wax kaga soo gaaraan
naqshada uu soo bandhigay guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere doyow ee ah dhismaha wadooyin casri ah oo la saarayo buundooyin kaasoo sheegay inuu hordhigay mas-uuliyiintii ka socotay shirkada dahabshiila
kaasoo e may leedahay buundumigobaydhawogi iyaaligiisay tunuuhay inil buundugiinkoodamabuudubaamaraasakuweel bendigii oo yaala in bay noqon tilmaamnaa proposalkaas aan la qoy oo musawirada saanta bidin ramijidna galowkis golka gabal kolaku baw eh idii oona koye diidista dahafiya marka haqoo ay gudoomiyaha dahafiya hadda ku gooy isu aqyaarti sidee jarta la tala ku doona madaxweynaha wasiirka agba idii arrintaas iyo bileedii doona idii maqmaayidoo ay darbada beesiyana dafaa laakiin dahabshiinba diraylaagbeesniyalaasnira doonto dhismadiu gada dhawaado geed may koodsadaan ninkaasi dhisda oo gudoomiyahanu weeray diidaha ultaa shirkadu anlaygu aanu diro laakiin agmaya eri markiyada makoka eraabshino
dhaliisha uu soo jeediyey ganacsada yuusuf iyo naqshada dhismooyinka wadooyinka uu hordhigay guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere oo ku kacaysa wax ka yar midda ay geliyeen dhismaha cusub ee dahabshiil group baydhaba ayaa muujinaysa hadba jawaabta ay ka bixiyaan ayaa sawiri doonta in dahabshiil group inay ka shaqaystaan ama u shaqeeyaan koonfur galbeed eedyada umahadsanta shukri ciidamada dowladda soomaaliya ee saadogala dhaafeeba weliba howlgalyo kusuubyana intaan dhahayta deegaanka helgan iyo weliba degmada buulaburda gobolka hiirana waryagan bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahintu warkungning haya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo degmada bulobard ee gobolka hiiraan howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa yimid kadib markii dagaal u dhexeeyey ciidamada militariga soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo degmada bulobard ee gobolka hiiraan dad ku sugan deegaanada lagu dagaalamay ayaa warbaahinta u sheegay in labada dhinac dagaalka isku adeegsadeen hub kala duwan al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaana hoostaga halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan degmada bulobard ee gobolka hiiraan ayaa in muddo a ku jirtay xaalad go-doon ah guddoomiyaha degmada bulobard ee gobolka hiiraan ayaa dhowaan sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay dhowaan qaadi doonaan howlgallo ay isugu furiyaan wadooyinka gobolka hiiraan gaar ahaan wadooyinka soo gala degmada bulobard ee gobolka hiiraan eediyeeda mahaadsanta bashiira akhyaarays runka warka ku dhugunsataytan waliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba mawjadiya f m siyeed siyeed dhoweysan laba megahertis iyo mawjudo ka gaaban s w life streamka akhyaare warkeemina meelka guda jarna ka dambeyntii wasaaradda arrimo dibadda ee ruushka iyo waliba yanwertey danjiriga iiraan anfidhi moscow kureed marke sahafin dhaladii ruushka likihiri teheraana wasaarad iyo sheegtay intii iiraan iyo fadaasa inti sharaxaad iyo kubida sababta linhiri saafigaasaytii warbaahintiya weliba ayaa ka warantay inti maxkamadda laasurinjii doona sabtaga waryagun oo lihiri waliba kaloo likubade inti laakashaaga daawad iyo kumidata inti isubasaas isunhaaye israa'iila waliba sida oo kale dawararkiyo sheegahayana inti markii damba ciidamada iyo ha ku hiran hotelkii uu soo deganaaye isla wararka banaanka ka guda jarnay akhyaaray weliba korankahay tiradii dadkii ka amooday dibadbahyaalkii ku dhanka haya dowladda iraaqa oo afartii maalmood laa dhaafi dalkaasiti ku dhi aanasiti oona hadeeri wal ku yara lihidun qofa cilo dhiniga caafimaadka iyo weliba ammaanka eh sidaasitina yaa sheegday tiradan hana nagatay ee labaati afartii saa laa dhaafi yaa hilo korankati isku dhiyo wandhahaya dibadbahayaalka iyo weliba booliska milatariga weliba sheegana koohanuushis gordowa oo lan ogayna meeluusu ku tirsanye iyo weliba magaalada bakdaad isuka dilay afar qofa ayoo ku mid ayin lama askari oo boolis ee ra-iisul wasaare cabdil cabdulmahdi iyo weliba isu marsii horeydiisu sheegay ini dalabkaasayti sax usweye intii dibadbahyaalka iyo dheegayanga aabbahaato welibaan usu dalbadaya intii lisdaye akhyaaray war ka shugriyaha saartii ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaha silnisoosiyaaye nabadgelyo